waxaan halkan ku caddaynaynaa annagoo ku matalayna ahlu sunna waljamaaca in aan soo dhoweynayno baaqii ka soo yeedhay culimaauddiinka ahlu sunna waljamaaca ee soomaaliyeed ee meel kasta ha joogeen ku baaqeen nabadda gobollada dhexe khaasatan galmudug magaalada guriceel waxaan soo dhoweynaynaa codkooda waxaan soo dhoweynaynaa baaqii siyaasiyiinta soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan ay soo jeediyeen iyaguna oo ku baaqeen arrinka galmudug in nabad lagu soo dabaalo oo xabadda la joojiyo wixii la kala tirsaan ah lagu dhammeeyo wadahadal waxaan ilaalinaynaa dacdanta shacabka galmudug ayaan ilaalinaynaa waana nala ku yaqaano horay ayaan u ilaali jirnay galmudug gogasha ay isugu timid ciddii dhigtay baan nahay haddii aanaa ahlu sunna waljamaaca annakaa ku midaynay mana aanan u haysan dadkii mideeyey inay beegsanayso ma aanan u haysan waxaan isku ogeyn inaan wada beegsanno shabaab inaan wada beegsanno taas ayay ahayd yacni wixii annaku aan doonaynay laakiin ujeeddadii in si kale loo khaldo oo loo adeegsado waa nasiib darro waxaan leenahay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ha iska ilaaliyeen in ay ka sameeyaan galmudug dhexdeeda dagaal inay ka sameeyaan oo ay ku soo qaadaan magaaladan guriceel dagaal inay ku soo qaadaan ayakoo xooggii dalka soomaaliyeed ah ayakoo dan gaara fulinaya arrinkaasna waa ka digaynaa waa inaan la qaxin dadka waxaa lagu jiraa waqti yani roob-roob ah waqti qoraxa ah ma u malaynhayo runtii mana malaynayn in shacabka guriceel looga aarsanayo maxaa culimmadiina u soo dhoweydeen oo ugu bannaan baxdeen alxamdulilaah rabbialcaalamiin arrimahaas runtii aad iyo aad ayaan intii ka shaqayday ugu mahad celinaynaa deegaankani waa amni wax dhibaataahi kama jiraan waxaan idhoo ku soo dhoweyne markii annagu aan nimid xatal waxaan idhi maamulkii ka shaqaynayow shaqee amnigii ka shaqaynayow shaqee waa idinku gacan siinaynaa wax alla waxaad iska tabanaysaan shabaaba carada wax ka afduubaa layidhi waa idinka ilaalinaynaa korjoogtadaasaan noqonaynaaho deegaanka oo dhan iyo aanu noqonaynaa markii sidaas aan idhi annagoo isu diyaarinayno meel cidlaa degan oo isle khawaarijtaas aad isu diyaarisaan oo dadka u carbidaan maadaama ay qaadatay baabuurtii galmudug baabuurtii maamulkii galmudug baabuurtii madaxdii galmudug ay qaadatay waxaan idhi shacabkiioo qaylyaaya uun baanu nimid markaasayna daydiidaan haddana waana ka aqbalna markayna soo dhoweeyeen in la yidhaahdo waxaad u soo dhoweydaanoo shabaab aan uga daraanno maamulkii waxaan malaysanaynaa maaha